intaas marka waxaan uga baxayaa barnaamijkaas ayb bismi illaahi الرaxmani الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu darsigii jumcadii hore wuxuu ku saabsanaa acdaa'da ama ha ahaado ibliis ama junuudu ibliis labaduba in ay aad iyo aad ugu jiraan juhdi iyo dadaal dhuminta dadka muslimiinta ay dhumiyaan taasina waxaan sheegnay usbuucii hore usluub ka mid ah ama hab ka mid ah hababka ay adeegsanayaan oo ah qofka shahwadiisa iyo waxa markaa uu jecel yahay ee uu rabo inay dhankaa ka soo galaan ayaa aad u badan darsiga maanta wuxuu ku saabsanaa usluub kale ama qaab kale oo uu adeegsado ibliis iyo junuudiisa qaabkaasuna waxa uu yahay ummadda in la kala geeyo altafriiq bayna alumma ummaddan halka qof ah oo halka jir ah in uu kala googooyo oo uu tamsiiq iyo googooyn uu ku sameeyo taa ayaa marka aad asal ugu ah arrintaana arrin dhalatay shalay ama waqti dhow ma aynan ahayn waa arrin muddo dheer soo taagnayd soona socotay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna arrintaa ka dhigay ummadihii hore waxyaabo iyo qaladaad markaa ka dhacay ayuu ka dhigay kala tagaasi kaas oo iyagu markaa u sababay in ay dhumaan oo ay baadiyoobaan oo alla uu yidhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaabun cadiim ayuu allah subxaanahu wa tacaala yidhi cadaab ayuu arrintaa iyadaa marka uu ka ratibay qiso kalena ilaahay qur-aanku wuu ku tilmaamay oo kala tagaasi iyo ummadda kala goynteeda qaab aad iyo aad u xun oo ay u maraan isla markaana dadka in badan aynan fahmi karin ayaa qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka tilmaamay qaabkaasuna waxa uu yahay in ay ummaddii ka soo galaan dhinac diineed inay ka soo galaan iyagoo markaa kala geynayo idinka agga taga garaad ama kuwaas ka fiirsada ma isku dhexwadi karno taabuu ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aanka ku sheegay oo alla wuxuu yidhi wاladiina اtakhaduu masjida diraara wakufra watafriiqa bayna اlmu'miniin wairsaada liman xaaraba allaha warasuulah ilaa aakhiri اlaaya dhacdo waqtigii rasuulka isaga oo nool dhacday ayaa qur-aanku nooga warramayaa cibro iyo dersi weynna uu ku jiro qisadaasu waxa ay ahayd munaafiqiinta madiino waxay ka dhiseen masjid masjidkaana waxay ugu talagaleen inay jamaacada muslimiinta ku kala jebiyaan oo qeybna masjidka nebiga aado qeybna inay masjidkaa cusub ee la dhisay ay timaado isla markaana in lagu soo dhoweeyo nin la dhihi jiray abuu caamir alfaasiq waxaa waagii hore la dhihi jiray abuu caamir alraahib nin cibaado badan buu iska dhigi jiray nebigaa wuxuu u bixiyey abuu caamir alfaasiq intuu nebiga ka hor yimid ou la dagaalamay ayaa markii dagaaladii markaa nebiga sal l l slama ee quraysh uu la soo raacay waxba uu uga qaadi waayey ayuu tegey qaysar iyo dhulkaa iyo xaggaas ayuu aaday ninkaasna marka waxaa loogu diyaarinayay masjidkaasi inuu u noqdo gole iyo yacnii xarun inuu ka dhigto meeshaas uu ka wado marka la dagaalanka uu diinta la dagaalamayo bal fiiri waxaa la dhisayaa masaajid nin nebiga ka soo horjeedo ayaa la rabaa in la keeno ninkaasi inuu saldhig ka dhigto oo uu diinta iyo rasuulka kala dagaalamo dhagarta kale ee ka daran haddana waxay noqotay markay dhiseen ayay nebiga u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah kaalay masjidkan noogu tuko oo noo fur intaad noo furto noogu tukato noo barakay masaajidkan dadka oo aan masaajidkaaga soo gaari karin oo dhibaatada qaba ama jiran ee xaafadaha inay ku tukadaan raba ayaa ku tukanayay nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalama wuxuu yidhi innii calaa safar anigu safar baan ku jiraa ee jeish iyo ciidan iyo waxna waan ku mashquulsanahay diyaariskiisa markaan soo laabto ayaan idiin imaanayaa waana idinkugu tukanayaa rasuulka markaada wuxuu u haystaa dad iyagu markaasi qasadkoodu lilaahi iska yahay markii uu soo socday nebiga ee uu tabuuk ka soo laabtay dagaalkii tabuuk ayaa waxyii soo degay ilaahay xaggiisa ka yimid nimankaa qasadkooda qalbiga ugu jira ee qarsoon bannaanka soo dhigay oo alla wuxuu yidhi waaladiina ittakhaduu masjidan kuwii masjid samaystay maxay u samaysteenna diraaran dhib ayay u sameeyeen wa kufran gaalnimay u sameeyeen waa la yaab masjid gaalnimo ma loo samay karaa waaba kan qur-aankaa sheegayaan gaalnimay u sameeyeen leanna diinta la dagaalankeeda qofkii isagoo og inuu diinkii uu aaminsanaa la dagaalamo kufri waayo maxaa kalay tahayna wa tafriiqan bayna almu'miniin maxaa masaajidka loo samaystayna muslimiinta in lagu kala geeyo wa irsaadan liman xaaraba allaha warasuulahu iyo in lagu diyaariyo oy saldhig u noqoto qof ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamay markaasuu alla yidhi walayaxlifunna way dhaaranayaan maxay dhahayaan in aradnaa ila alxusnaa ilaahan ku dhaaranay wanaag maahay wax kale ma rabno wallaahu yashhadu inahum lakaadibuun ilaahay markhaati buu ka yahay beenaalayaal inay yihiin kuwaas nebigana maxaa lagu yidhi laa taqum fiihi abadan weligaa ha istaagin masaajidkaas ilaa alla uu yidhi afaman asasa bunyaanahu calaa taqwa min allahi waridwaanin khayru am man asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haarin fanhaara bihi fii naari jahannam wallahu laa yahdi lqowma alظaalimiin tusaale cad baa nebiga la siiyey salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh darsiga qisadaa laga qaadanayaa waxa ay tahay mar kasto cadowga islaamka inay ugu jiraan dadaal inay kala geeyaan muslimiinta siyaalka ay ku kala geynayaanna waa badan tahay waxay noqon kartaa ummad walbaa waxay fiirinayaan waxa iyaga ku habboon in lagu kala geeyo dadkii qabyaalad ay ka dhexaysa dhexdooda iyo utumo inay utumahaas soo kiciyaan oo ay qabyaaladaa ku kiciyaan oo dabadeed marka ay isbaabi'iyaan taana waktiga rasuulka iyada lafteeda way dhacday oo nin ansaarta ka mid ah ayaa wuxuu nin muhaajiyacni ka mida muhaajiriin ayaa nin ansaari abuu dharbaaxay xoogaa dagaal baa labadoodii ka dhexdhacay ninkii muhaajiriga ahaa wuxuu yidhi yaa lalmuhaajiriin kii ansaariga ahaana yaa lal ansaar ayuu yidhi nacam war yaa ansaar ahay yaa muhaajiriin ahay waa laba magac ogow oo ilaahay qur-aanka ku ammaanay waa muhaajiriin iyo ansaar labadaba laakiin markii loo adeegsaday in laysku dilo ama laysku laayo maxay noqotay marka nebigu inuu yidhaahdo abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ishabarwacasho jaahili a miyaad ku dhex jirtaan ood samaynaysaan anoo idinku dhex jiro dacuuha fa inahaa muntina war iskaga taga waxaani waa qurun markaasuu cabdula cabdullaahi bnu ubay oo munaafiq weyn ahaa arrintaa inuu ka faa'iidaysto u damcay markaasuu wuxuu yidhi annagii miyaa inta naloo yimid meeshaanina la degan yahay oo yacnii naloogu yimid yacnii meesheennii miyaa haddana ay nimankan muhaajiriintaee qaxootiga ah miyaa haddana ay noogu darayaan inay annagana dharbaaxaan ama ay sidaa noola hadlaan markaasaa wuxuu yidhi lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha minha aladalla haddaan madiino ku laabanno midka sharafta badani wuxuu ka saari doonaa madiino midka dullaysan ka sharafta badan asaa isu jeeda midka dullaysanna nebigu ka wadaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi rasuulkaa kala qaboojiyey marka labadii qolo iyagoo halis isugu jiro nebigaa kala qaboojiyey arrintii waa dhammaatay marka waa laba dhacdo oo waqtigii rasuulka dhacday ogow intaana nebigu wuxuu ka dagaalamay dadkaani in la kala geeyo oo lagu kala geeyo ama hab qabiileed ama hab habkooxeed in lagu kala geeyo ama in lagu kala geeyo habdiineed oo hadda sida masjidkaa dhisidiisa iyo waxa ku tacalluqo oo kale dadka muslimiinta marka waxaa laga rabaa labadaa dhacdaba intay dersi ku qaataan inay markaa yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidirakum digtoonidiina qaata oo qaba digtoonida marka la qaadanayo oo la qabaya waxaa ka mid a meelna inaan lagaa soo gelin ood sidaas ku dadaashid oo aada ogaato xitaa in magac diineed ama hab diineed in lagugu soo geli karo ummaddana lagu kala geeyi karo maanta ummadda islaamka cudurka hayo ama dhibaatada haysana ee waxa ugu badani waxay tahay kala geyntaas cadowgii markuu arkay ou fiiriyey habab badan buu u adeegsaday xataa mararka qaar waxaa dhacdo oo taariikhda lagu yaqaanaa cadowgu kooxo aan jirin inuu dhex ka dhex sameeyo muslimiinta kooxo diineed ama duruq diineed oo aan jirin inuu ka dhex sameeyo ujeedkiisu waa maxay inuu kala jebiyo waad ogsoontihiin marka innaga yacni kirishtaan baana laga dhex samayn rabaa oo dacwo marka waxaa socoto marka kirishtaannimo iyo waxaa ku tacalluqdo waxaa laga yaabaa qof ama laba ama shan qofood oo aan nisbada soomaalida waxba u dhibaynin dabcan ayaa waxaa laga dhigayaa iyagiibaa waxay iska dhigayaan boqolaal qof ay iska dhigayaan markaasay leeyihin annagu islaamka waa ka baxnay kirishtaanaan nahay intay facebooka wax soo dhigaan ama ay youtube-ka iyo wax soo dhigaan waxaa laga yaabaa inay yihiin toban qof waxaan dhammayn haddana inay iska dhigaan boqolaal cod ay ku hadlaan gadaalna laga istaagoo lasoo riixo ujeedku waa maxay haddana ummaddaani inay laba diin inta kale noqoto isku laayaan waxaa kaloo dhexdeenna lagu faafiyaa yacni aadna loogu faafin jiray og ay og yihiin acdaa'ul islaam iyaga laftooda kuwa faafinayana ay acdaa'ul islaam yihiin shiicanimada tashayuca ummaddaani shiica ma aqoonin oo marka yacni qof soomaali ah oo asxaabta lacnadayo ama caynayo waxaan naqaanay ma ahayn haddana in laga abuuraa la rabaa marka laga abuuro maxaa ku xigaya markaasi waa fitno waxaa imaanaysa daa'ifi ah markaa ee waxaa kaloo sidoo kale iyadana lafteeda jirto firaqan la yidhaahdo qaadiyaaniyada iyo bahaa-iyada isticmaarkaa sameeyey maynan jiri jirin ka hor qaadiyaaniyada iyo bahaa-iyada qaadiyaaniyada waa firqa yacni hindiya ka aasaasantay oo uu ka aasaasay isticmaarka wuxuuna ugu talagalay dadka muslimiinta ee markaa uu gumaysanayey inay iloobaan isaga la dagaalankiisa iyo yacni wax iska dhihidiisa inay ka tagaan oo iyaga isku mashquulaan sidaasuu rabay oo ficlan marka mabaadi ayay la yimaadeen qaadiyaaniyada taageero u ah markaasi isticmaarka gadaalna isagaa ka taagnaa maantana qaadiyaaniyadu afrika aaday ugu faafaysaa baciid maahan innaga lafteenna in naloo keeno waxaan xasuusanahay ama aan ogahayba meel hadda ka hor beri yacni aan joogi jiray dad soomaali ah baa qaadiyaaniyada galay nin dhakhtar ah oo qaadiyaani ah baa geliyey wuxuu iskugu sheegay inuu dariiqa min aduruq yacni duruqdan mutasawifada inuu ka mid yahay hab noocaas oo kale uu kusoo galay magacibuu u bedeshay qaadiyaaninimada ee markaasuu si wuxuu bilaabay marka inuu u dhiibo buugaag iyo marka dacwo iyo inuu siiyo bugaagtaas iyo waxaa ku qornaa baan aragnay raggii marka baabkaa galay qaarkood baan ar ayaan ayaan la kulannay waxayna noqdeen dad markaas yacnii nubuwo iyo nebinimo nebi moxamed ka dambeysayba dad rumaysan baa soo baxay marka ile qaadiyaaniyadu waxaa weeyaan waxyaabaha ay gaalnimada ku tahay waxaa weeyaan rumayn la rumaynaayo nebi moxamed gadaashiis in nebi jiro mirza ghulaam axmed alqaadiyaani nin la yidhaha inuu jiro ewaddankan marka sidan baylahda u ah ma ka shakinaysaa marka nimanku lacag bay qabaan afrikadan dhan waa joogaan habab waxay ku joogaan isbitaallay ka dhisaan iskoollay ka furaan dalkanna waa ognahay haddii iskool laga furo ama isbitaal loo furo dadkan ee la yidhaha iskoolkaasi shahaado fiicana laga qaadanaa waddan hebel iyo waddan hebel iyo waa laga aqoonsan yahay haddii la yidhaahdo inaan isku shubayno waa ogsoonnahay dhammaanteen ayb waxa aas-aasayna waa isticmaarkaas isagaana gadaal ka taagnaa ilal aana ilaa maantana isagaa faafiyo weliba dhulalka ay aad u qaateen waxaa ka mid a gambiya iyo senegal iyo dhulkaas shiicada iyo iyaga ayaa dacwo ka wada oo qaatay dhulalkaas waxaa kaloo ka mida inuu sameeyo jabhaad dadka sida muslimiinta uu ku kala geynayo waxaa ka mid a jabhado inuu sameeyo magac diineed wato jabhadda magaca diineed markaa wadato waxay u adeegaysaa marka quwaadka isticmaarka ayay u adeegaysaa weligeed la kari maayo wax markaa dadka muslimiinta kale inay wax la wadaagta ma oggolaanayso halkaa marka tafaruq iyo kala geyn unbuu ku dadaalayaa waxaasoo dhanna asmaa diineed iyo magacyo diineed buu ku isticmaalayaa ee mararka qaarna wuxuu ku isticmaalayaa magac yacnii hab qabiileed mar saddexaadna wuxuu ku isticmaalayaa hab federaal hab federaal waa waxaa hadda jira waay ta hadda jirta waay ayb waxaa nasiib xumo waxaa ah arrin aad iyo aad u qaraarna ah ilaahay tafaruqa iyo kala tagga intuu naga waaniyey haddana innaga inaan xal u aragno dhibaatadii nagu dhacday waxaa xallinaayo kala tag inaan u aragno midda ugu xun taasu shaksigu haddii uu dhintana marka hore qofku jiradaa ku bilaabmayso xilliga ay jirada marka horey ku bilaabmayso waa iska akiid waay nacam waa xaal marka iska fududay ugu bilaabmay jiradu markay muddo ku jirtaa karoonigay noqonaysaa markay karoonig noqotona waa dilaysaa qofka marka ay disho marka dareen dhan male marka marka ay disho dareen ma yeelanayo innaga hadda waxaad moodaa inay intana dilootay dareenkii naga dhammaaday culimada baaqoodu waa iska yaraaday dadkii waxgaradka ahaa waa weynaa waxaa u daran lafta in la feento keliya bis laf la feento haddii la yidhaahdo hal mitir ayaa meeshaan yaallo odayaalku waxay ku da halkaas mitir say u qaybsa lahaayeen bisay ka fekerayaan war waxa kalee naga maqan aawe intii kalee naga maqnaa male halkaa mitir seen qabiil ugu qaybsanaa qole hebelaa iga badsatay iyo laf hebelaa iga badsataan ka shaqaynayna wixii kalena waa na soo dhaafay mitirkaana waa na dhaafaa marka gabay baa marka wuxuu ahaa man yahun yashuli lhawaanu calayhi maa lijurxin bimayitin ilaamu ninkii dulloobo dulliga waa u fududaanaya korkiisa waa ku fududaanaya maa lijurxin bimayitin ilaamu qof dhintay dhaawac wax xanuuna uu ku haayo ma leh ruux hadduu dhinto haddaad ul u qaadato maanta dhan garaacdo a iyo uu midna ma dhahayo innaga waxaad moodaa xaalkaasaan ku soconnaa xaal marka uun waxaan joognaa hadday nafi nugu jirto naf yar baa nugu jirto oo dhaqdhaqaaqaysa leanna maxaa yeelay haddaanba xal u aragnay kala tagga iyo furqada iyo kala go-go-a haddaan xal u aragnay oo midba midka kale mid kastaa aanu iska celi karin wixiisa uusa ilaasho karin mid kastaa dhulkiisa aanu ilaasho karin diintiisa ilaasho karin dadkiisana ilaasho karin leanna mid walbaa midka kale kama maarmo marka uu midka kale haysto ayuu ilaashan karaa diintiisa iyo mabdi'iisa iyo dadnimadiisa laakiin marka la kala googooyo reer reer laga dhigo reerna cadow kama adkaa karo ogaada kooxina cadow kama adkaa karta meel taagan marka ummadda midnimadeeda in la ilaaliyo lagu dadaalo wixii caqlile caqligooda ay ku ilaaliyaan wixii aqoon leh aqoontooda ay ku ilaaliyaan dhawaaq dheer arrintaa iyadaa marka yacnii lagu galo leanna maxaa yeelay adiga cadowgaaga ma jiifo mana hurdo waa taagan yahay dadaal buu ku jiraa haddaad adiga iska seexato ood shib iska dhahdo waxaa weeyaan waxay noqonaysaa xataa baraarug in la waayo marka dambena isticmaarka in maslaxad loo arko ilaahan ka magan galnay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed